dhalinyaro badan oo ku nool magaalada beledweyn islamarkaana dhameeye heerka koowaad ee jaamacadda kuwaasoo bartay cilmiga xoolaha iyo beeraha ayaa magaalada kusoo kordhiyey goobo lagu iibiyo daawada xoolaha maxamed axmed barqadle oo ka mid a dhalinyarada magaalada beledweyn ee iibiyo daawada xoolaha ayaa raadiyow beerlo uga waramay shaqo abuurka uu samaystay iyo sida uu noloshiisa uga maareeyo waxaan ka mid ahay dhallinyarada ee wax ku iibiya ee magaalada beledweyne waxaan iibiyaa khaasatan daawada xoolaha waxaan ku iibiyaa meel magaalada ka mida maasha allah walaahi aad iyo aad ay u fiican tahay markastay min kastay adduunyaduba ay qayboosi ay noqonayso laakiin maasha allah waxaa waaye in daawadaas ayaan iibinaa waxay dadka heermey ama loo yaqaano reer guuraaga ayaa si fiican noogu xiran dadkaasaa naga qaato dad idinka xoolaha ka jiran yihiin sida miyiga iyo magaaladoo kale asigana tabarucaad u sameeyo oo xoolaha u daaweeyo marka barnaamijkaas daawada ah waa mid aad iyo aad u fiican waana ku shaqaysanaa insha allahuna waan sii wadi doonaa hadduu leeyahay waxaa igu dheliyey yacnii inaan goobtaa ganacsi furto ina aniga aan yacni mustaqbalkayga in aan aniga aan wax ku qabsado iyo in dadka xoololeyda ah ee laftooga aan ama miyiga ama magaalada ha ahaado aan isigana aan wax u qabto oo dhanka daawada nuucay ahaato ha ahaatay aan ka caawiyo anigana aan maaragtay aan ilaa iyo steeb steeb aan ugu sii socdo oon ganacsigayga aan saas ugu sii wato intaas ayaa igu dhalis nolosha waa laga maaray karaa waxaa waaye in wax caqabadu ma jiraan maasha allah waay waxaa waaye nolosha qoyska iyo waxyaabo kaloo aniga dhallinyar ahaantayda iyo waxaan ku yiri waxbarashadayda waxa waaye aad iyo aad iyo aan uga maaraya marka maasha allah waa waxaa waaye waa business aad u fiican wallaahi dhallinyarada ku shaqaysta horta waaba alxamdulilah waxaan leeyahay ayaga aad iyo aada u wanaagsantihiin waxaa waaye in markaad dhoof iyo tahriib iyo meelo qaldan markaad aadi lahaadeen waartiina dukoo la joogo wadankiina joogo walaalihiin la joogo shaqaysta waxaan step by step waa step step baa lagu gaaraa wax ina hal mar layskama helo wax laakiin waxaa waayen waxaan marka hore aanan yaraan lagu soo marin ama duruuf loo soo marin na dhammaan laguma helo soomaalida hore waxa uu tiri shaqo waxay jirtaa dhib dabadeed soomaalida hore u dhahdo marka taa haddaan u gudbo dhallinyarada hadda shaqada haysta waxaan leeyahay aada u mahadsan yihiin waxaa waaye waalidkoodii dalkoodii diintooda wadankooda iyagoo joogo ku shaqaystaan hana ku qancaan wax allaalay waxay haystaan kuwa socdana waxaan leeyahay walaalayaalow waxaa waayen tahriibka iyo socodka badan dhibaatou leeyay adinkana waa arkayseen anigana waa arkayna waxaa ummadayna soomaaliyeed walaalahayna ku qabanay marka waxaan leeyahay kuwa oo socodka ama hadda tegey iyo kuwa hadda socdaba waxaan ku dhiirigelinayaa ama aan kala hadlayaa inay iska dhaafaan ay wadankooda ka shaqaystaan haa saasaan ku dhiirigelina